halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban iyo filimada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com waa axad bisha oktoobarna waa kow iyo soddon sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa toddobaadkan aad ku maqli doontaan dhallinyaro ku fakaraya samaynta dugsi ay wax ku bartaan dhallinyarada mudnaantana ay siiyaan haweenka oo laga hirgeliyey dadhaab kenya dhallinyartii iskuolada sare ka dhameeyeen dhadhaab ah waxaa dhacdaa inta badan inayn haysanin sharci ay ugu gudbaan wadanka si ay uga soo qaataan maaragtay kolejyada ay uga qayb galaan qaar waxaa dhici kartaa inayn haysanin hantidii ay halkaas maaragtay uga soo waxbaran lahaayeen maadaama hay-adihiina ay had iska soo gaabiyeen scholarshipkii iyo wixii ay bixinayeen iska soo gaabiyeen annaga waxaa markaa nagu dhalisay inaan collejka aan bilowno
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha maraykanka ah jo biden ayaa kulan duceed la leh madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan shirweynaha wadamada g ee magaalada rome dalka talyaaniga maanta oo axad ah kulankaasi ayaa kusoo beegmaya xili ay xiisadii iyo isfahamwaa dhinaca istaraatiijiyadda uu ka dhexeeyo washington iyo ankara sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa u sheegay wariyayaasha shalay oo sabti ahayd isagoo ku sugan roma in labada hogaamiye ay ka doodi doonaan dhowr arrimood oo gobolka ay ka mid tahay arrimaha dalka syriya afghanistan iyo barnaamijka difaaca oo ay ku jirto iibsashada ankara ee difaaca gantaalaha ruushku sameeyo ee s iyo iibsashada diyaaradaha dagaalka ee u s sarkaalkan ayaa sheegay in kulanka maanta oo axada uu biden uu ugu digi doono ordogan in labada dal ay u baahan doonaan in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga fogaan lahaa xasradaha siyaasadeed sida hanjabaadii dhowaan ankara ay ku sheegtay inay eryi doonto safiirka maraykanka iyo sagaal safiir oo kale oo markaasi ka socda wadamada yurub oo kuwaasi oo dadaal ugu jiray sii deynta nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo lagu magacaabo cismaan kafaala hogaamiyaha ugu sarreeya daalibaan haybatullah aqunsaada ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada dhinaca koofureed ku taala ee kandahaar sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ururkaasi waxaanaay tani noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu soo hor istaago dad shacab ah tan iyo markii uu xilka qabtay aqunsaada waxa uu ahaa hogaamiyaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqan islaamiga ah tan iyo sanadkii balse wuxuu noqday mid dadka ka go'doonsan kadib markii ay awoodda waddankaasi la wareegeen daalibaan bishii agooste sanadkan doorka hoose ee uu ciyaaraya ayaa dhaliyay in tuhun la geliyo doorkiisa cusub ee dowladda daalibaan iyadoo dadkuna ay isla dhex marayeen warar ku saabsan inuu dhintay sabtidii ayuu booqday dugsi lagu magacaabo daarul culuum xakiimah isagoo ardayda uga waramay geesinimada iyo akhlaaqda ciidamadiisa duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doonaa waryaheena axmed nuur maxamed yogol oo jooga dhadhaab
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hiibadayaal habuurka oo toddobaad walba maalin walba oo xada xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka hiibadayaal habuurka toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed xasan maxamed oo ah nin dhallinyaro ah islamarkaana hindisay macad ay wax ku bartaan dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sidoo kalena gacan siiya ardayda ah danyarteen awoodin inay iska bixiyaan kuleejyada ee dalkan kenya maadaama ay ku nool yihiin xero qaxooti islamarkaana aysan awoodin dhaqaalahaasi maxamed kusoo dhowow barnaamijka hiibada iyo alhabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad baa mahadsan tahay axmed sidaad igu soo dhoweysay barnaamijka nita dhallinyarada insha allah anigana waxaan rajeynaa inaan ka qayb qaato axmed collegeka wamo institute of professional studies director hiisaan nahay waxaan igu abuurtay inaan collegekan anfuro waxaa waaye dhallinyartii ka dhameeyeen iskolada sare ka dhameeyeen dhadhaab ah waxaa dhacda inta badan inayn haysanin sharci ay ugu gudbaan wadanka si ay uga soo qaataan maaragtay kolejyada ay uga qayb galaan qaar waxaa dhici kartaa inayn haysanin hantidii ay halkaas maaragtay uga soo waxbaran lahaayeen maadaama hay-adihiina ay had iska soo gaabiyeen scholarshipkii iyo wixii ay bixinayeen iska soo gaabiyeen annaga waxaa markaa nagu dhalisay inaan collejka aan bilowno annagoo maaragtay rabno inaan uga faa'iideyno dhallinyarta beec jabanna ugu maaragtay iyo qiimo jabanna ugu waxbarashada ugu keenay uguna soo dhoweynay si ay ugu baahanin inay aadaan wadanka gudihiisa kale ee waxbarashadna ugu aadan maxamed waxaan ognahay in arday fara badan sanad walba ay ka baxdo dugsiyada sare ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intooda badanna aysan u suuroobin inay helaan deeq waxbarasho ee sababo muddooyinkii u dambaysay dhanka dhaqaalaha hayadaha samafalka bixin jiray ee deeqda marka maxaa kugu dhaliyey inaad macadkan ka furto xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer si markaasi ay ardayda ee dugsiyada sare ka baxay ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay wax oga bartaan axmed aad baa mahadsan tahay collegekan wamo institute of professional studies waxaa centerkiisa ah xagadheer ama main campaskiisa haddaan ku yidhaahdo waxaa xagadheer laakiin saddexda xera labada xero kale waxaan ku leenahay satellite campus aan ku leenahay waxaana nugu abuuray saan kuu sheega waxaa weeye dhallinyartii aad bay u dhibaysnaayeen dabcan dhallinyarta waan wada sheekaysanaa aad bay dhib ugu qabaan qaar shaqeeyaa jirta xataa xerada ka shaqeeyo kuwa xataa xerada ka shaqeeyo waxay fursad u waayeen iyagoo shaqadooda wato inay weli ay akhriskooda sii wataan annagana fursaddii ayaan u keennay gurigooda si ay uga faa'idaystaan in badanna waxaa jirta iskuullada markaa fiiriso kuwa privateka iyo kuwa maaragtay hayadaha ay maamulaan arday fara badan ayaa maaragtay ka qalin jebisa sanad walba marka ardaydii baan annagana rabnay inaan uga faa'iideyno si maaragtay waxbarasho meel dhow ay uga helaan waayo dabcan waxaa dhacda inta badan markii ay nairobi iyo eldoret iyo ama nakuru ama garistan dhow xataa ay ka akhrisanayaan waxaa dhici karta marmar kafew baa iska dhacaya marka waxay dhibaato fara badan baan yaa jirtay dhibaatadaas jirtay awgeed ee annagana nagu dhalisay inaan maaragtay servicekii close to the aan aan ka dhigno close to the people aan keenno marka insha allah saasaana hadda ku wadna arday badanna way ka qalin jebisay qaar baa hataa distance learning ku sameeya oo soomaali joogaan dobli xamar iyo kismaayo joogaan hay-adaha u shaqeeyaan inta kale ay joogto iyagana xarada way ka faa'idaystaan inta badan oo iyagana bannaanka joogo waxaan leenahay ka faa'iidaysta fursadooyin badan oo waxaan bixinaa hataa oo maaragtay scholarship ah scholarshipka waxaan rabnaa in aad looga faa'iidaysto scholarshipka wuxuu maaragtay uu bixin aan bixinayno hay-adna naguma taageerto annaga iskuulka maaragtay isqeymeyna inaan scholarshipka aan ku caawina dadka iskuulka profitable keli institution keli ma aha dadka inay tabar yar ay tabar yar yihiin oo maaragtay taakuleen u baahan yihiin waan garanayna marka saas awgeed aan markaa fiiriso lacagta hataa aan ka qaadayno ardayga bushi aan ka qaadayno uma dhiganto lacagta laga qaadayo ilmaha dhigtaan iskuulka sare ama secondaryga dhigtaan secondaryada ka lacag badan bishii lacagta lagu bixiyo lacagta college lagu bixiyo waxaan saas u yeelna waxaa waaye inaan maaragtay aan waalidkiina dhimin dadkiina waxaan ognahay inay dad maaragtay danyar yihiin ama vulnerables ay yihiin ayagana inaana dhimin waxbarashadiina ay soo dhawaato waxbarashadiina laga faa'idaystaan u yeelnay scholarshipka markaad fiiriso waa dabcan waa lacag aad u yar wey hataa primariga laguma bixiyo bishii lacagta scholarshipka ay bixiyaan waa partial scholarship macnaha scholarship oo full ama aha waa partial scholarship waxaan bixino maadaama iskuulka uu cardun yahay ma bixin karno full scholarship laakiin waxaan bixinaa partial scholarship aad baana looga faa'idaystaa maasha allah waxaan rajaynaynaa fursado intaas in ka badan in maaragtay ay ay ka faa'idaystaan waxaan haddana ambaan ku dirsanay dowladda kenya gaar ahaan member of parliamentska laga soo doorto laga soo doorto deegaanada dhadhaab iyo fafi inay iyagana naga caawiyaan lacagaha c d f ka ay bixinayaan si maaragtay arday arday badan maaragtay aan uga faa'iideyno waxbarashadana ay uga faa'idaystaan marka iyagana wadahadal baa noo socda insha allah waxaan rajaynaynaa arday badanna inaan uga faa'iideyno insha allah arrimahaas iyagana maxamed waxaad ka dhawaajisay in qaar ka mid a ardayda wax ka barta macadkiina ay yihiin kuwa danyara islamarkaana adeeq waxbarasho bilaasha aad siisaan marka arrintan ku saabsan caawinta ardayda danta yar ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka baxay dugsiyada sare qaab noocee ayaad u samaysaan waxaan u samaynaa marka hore waxaan maaragtay aan samaynaa advartkii baan dirnaa arjigii baan maaragtay yaan dirnaa oon dadkii baan dhahnaa maaragtay soo soo qorta qofkii baahana ha soo qorto kadib waa qof walba wuu soo qoranaya oo arjigii buu soo dhiibanaya isagoo sheegayo sababta maaragtay sababta loo siinayo scholarshipka sababaha maarata loo siinayo scholarshipka oo looga faa'iideynaya soo sheeganayo marka anagana saasaan u kala qaadna kuwii maaragtay aan u aragno inay u qalmaan baanan siinaa oona uga faa'iideynaa inta badan waxaan uga faa'iideynaa dumarka maadaama dumarka la yara gacan bidixiyay xagga waxbarashada waxaan aad inta badan aan maaragtay percentageka badan sixty percent aan siinaa dumarka si ay uga faa'iidaystaan ayagana insha allah ayagana maaragtay aan u noqonin keliya kuri ee guriga joogo ilmaha noo hayo keliya aan u noqonin waxbarashadan ay uga faa'iidaystaan waxaana ayagana aan u sameynaa distance learning ama evening classes aan u sameynaa gabdhaha marka gabdho badanna way ka faa'iidaystaan maasha allah both host community iyo kuwa deegaanka iyo kuwa refugeeska way ka faa'iidaysteen wax badanna way ka arkeen maadaama ayagana ay qaarkood ay la xarbinayaan shaqooyinkii haydahi la shaqaynayaan guryihina la xarbinayaan si ay tahay bay uga faa'iidaysteen annagana waan uga faa'iideyna maasha allah barak maxmed waxaad ka dhawaajisay ardayda danyarta ee deeqaha waxbarasho aad siisaan in aad culayska saarteen ama markaasi muhiimadda koobaad aad siiseen gabdhaha marka maxay tahay sababta aad muhiimadda koobaad u siiseen gabdhaha sababta aan siina waxaa waaye inta badan markaad fiiriso gabdhaha aad baa maaragta lagu yara gacan bidxiya xagga waxbarashada waayo gabdhaha inta badan markay baada iskuulka sare ay dhameeyaan waxaa lagula ordaa gurika iyo maaragtay waxyaabo kale oo maaragtay aan yaa maaragtay yaa lagula ordaa marka annagana taasaan rabnaa uga faa'iideyna gabadha iyada lagu guursada oo shaqaynayso yaan haddana uga faa'iideynayna inaan scholarshipka aan siina si bulshada wax ugu qabato marka waxaan rabnaa bulshada inay dareemaan waxtarka ay leedahay dumarka akhriste marka si ayagana ay uga waantoobaan in maaragtay dumarkii loo maaragtay waxbarasha la siiyo si waxbarashadooda ay maaragtay bulshada wax uga qabtaan maxamed kolleejkan ama macadkan aad ka hirgeliseen xerada qaxootiga xaga dheer ma wuxuu yahay mid u dhigmaa kuleejyada iyo sidoo kale macadyaha kale ee dalkan ee kenya ku yaala maxaase laga bartaa maadooyinka isla kuleejyadaasi laga barto mise wuu ka duwan yahay axmed kolleejkan wuxuu wuxuu maaragtay uu la mid yahay kollejyada kale ee waddanka wuxuu la wuxuu ka registergaraysan yahay ministriga education waxaa kale uu ka registergaraysan yahay ministriga kuwa la xiriira kollejyada u xil saaran ee la dhahayo tvet waxaa kale uu ka registergaraysan yahay imtixaanaadka neg waxaa kale uu bixiyaa imtixaanaad kale oo maaragtay laga leeyahay dalka ingiriiska iyuu bixiya oo foreign examinations ah marka ardaydii waxaan siinay waxaan u keennay examination yaalkaasayto si ay uga faa'idaystaan macadkana wuxuu ka diiwaangeshan yahay sidii macadyada kale diiwaangeshiga ministry of education iyo qolada ee u xil saaran kollejyada iyo jaamacadooyinka ee tvet marka kollejka waa college xagga laga aqoonsan yahay dowladdana ay ogsoon tahay mar walbana u imaadaan assessment ay u sameeyaan hadba educationka aan bixinayno ama waxbarashada aan bixinayno inay inay saman tahay iyo sida iyaga u rabeen inay u dhacayso markaa saas ogaanaysa axmed markii loo eego dhanka macalimiinta wax ka dhiga macadkan aad ka hirgeliseen xerada qaxootiga xagga dheer macalimiinta wax ka dhiga ma kuwii wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba mise waa kuwa ka imaaday qaybaha kale ee dalkan kenya axmed macalimiinta waxaan ka keenay qaybaha kale dalka kenya waxaan ka keenay saan kuu sheegay qaybaha kale dalka kenya waana maaragtay macalimiin masters soo haysta waaye si ay ugu faa'iideeyaan iyagana waxbarashadooda waan jecelnahay inaan macalimiin kale ee xerooyinka kasoo baxeen inaan inaan maaragtay aan qorno iyagana inala shaqeeyaan weli way jiraan shaqaale xerooyinka kasoo baxeen nala shaqeeya laakiin weli macalimiinta maanan ka dhigin kuwa xerooyinka kasoo bixi laha insha allah markii anaga aan kuwa anaga naga qalin jibiyay aan rajaynaynaa inay nagu soo biraan iyagana macalimiin ay noo noqdaan si iyagana maaragta aan u empower garayno kuwa aan kuwa shaqaynayan mo iyo kuwa kale aan shaqada haynin aan rajaynayna insha allah kuwa buunda sare ku maaragtay oo baaso imtixaanada inaan insha allah ay macalimiin noo noqdaan wixaad kadib insha allah laakiin hadda kuwa noo shaqeeyo waa kuwa masterka soo dhameeyey ee maaragtay waxaan ka keenay gudaha kale ee waddankan ka keenay waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in dhallinyaro wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka baxay dugsiyada sare haatanna ka shaqeeya gudaha soomaaliya ay wax ka bartaan macadka iyagoo markaasi qaab distance laanina ama markaasi qofka isagoo meel kala jooga uu wax baran karo marka dhallinyaradaasi qaabab noocee wax uga bartaan macadka waxaan sameynaa wax la dhahayo elearning elearning iyo waxaan sameynaa wax la dhahayo ama distance learninga loo yaqaano internetka ayay ka bartaan waxaan leenahay wax la dhahayo portal portalkaasay xagga uga jiraan wixii imtixaanaad ama kaadskii xagga loogu daraya wixii kale ee noodskii iyo maaragtay buwagtii ay maaragtay wax ka baran lahaayeen xagga loogu diraya school feeskiina xaggay ku bixinayaan marka portalkaas waxay leeyihiin qofka wuxuu ku furanayo waa ciwaan uu qofka ku furanayo magaciisa iyo password uu leeyahay marka ciwaankaasaan ugu maaragtay ugu gudbinaa wax walbo xaggiisa kala socdaan ciwaanka waa ciwaan maaragtay aad u wanaagsan hataa wuxuu leeyahay library buu leeyahay ama qaybta hataa buwagta laga laga soo baxsado ay u baahan yihiin buu leeyahay marka saasay maaragtay iyagana aad bay ugu qanacsan yihiin ana ugu faraxsan yihiin sidaan maaragtay uga caawin in maaragtay waxa ku bartaan oo aqoontoodan ay ku saraystaan qaar xataa waxaa jirta annaga naga dhameeyay kismaayo iyo xamar joogo oo hoyadaha boosaska ay ka hayeen boosaska kore ku heleen natiijada ay ka qaateen wamo institute of professional studies iyagana meeshay naga maqlayaanba aad baan noogu mahad celinayna kuwa kale ee hadda wax baranayaan iyagana waxaan leenahay nimankaas kudayda oo maaragtay wax hala barto maarata si hay-adaha looga helo fursadooyin shaqo looga helo oodna looga faa'idaysto waxbarashadan ee wamo institute of professional studies waxbarashada nato waxaa iyadana aan rabnaa inay ardayda hadda wax naga baranayso waxbarashada nato ay bartaan ay la aadaan dib oo la aadaan dalkeena soomaaliya si ay maaragtay dibudhiskii iyo dib habeyntii wadankii ay qayb uga qaataan wax badan oo maaragtay qabyaahana ee wadankii maarata ay ka dhamaystiraan maaragtay cilmigii ay halkan kala baxeenna wax badan oo bulshada uga qabto ee bulshada uga bedelaan saas iyadana nagu qasabtay inaan maaragtay aan macadka u soo dhaweyno nagu soo aan keenno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inta badan dhalinyarada ka baxda dugsiyada sare ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab macadkiina wax ka bartaan waxaa u badan maadooyinka ay bartaan maadooyin fara badan baan sameynaa maadooyinka waxaan sameynaa community health baan sameynaa and development waxaan sameynaa maadooyinka sidii human resource management livestock and logistics and transport supply chain management waxaan sameynaa disaster management waxaan sameynaa the community health and social work waxaan sameynaa courses fara badan oo hataa short course baan sameynaa waxaan sameynaa foundation courses aan sameynaa marka courseska aan sameyno waxaa kaloo kamid ah oo ku jira iyadana qaybta ee qaybta ee social worka ku jira marka qaybo badan baan hadda ayaan maaragtay qaybo badan way naga maqan yihiin ayagana aan kusoo dari doono insha allah waxaa kaloo iyagana aan barna conflict resolution management oo iyada waxaa kaloo aan barna political science-ka iyadana waxaa waye qaybaha ee maaragtay siyaasadda iyo ku salaysan iyo si maaragtay arrimaha siyaasadda loo dejin lahaa iyo maaragtay loo maamuusi lahaa iyadana waan barnaa marka waxaana kulli aan u barahaynaa waxaas waxaa waye inay uga faa'iideeyaan dalka soomaaliya si maaragtay dib u dejin iyo dib u maaragtay u nidaamin loogu heli lahaa ayna maaragtay dadkoodii ee kenya ku dhashay ee dib u noqonayay dhallinyartoodii ay maaragtay oo u keeni lahaayeen isbeddelkaasiito waddanka uga keeni lahaayeen u maradhelin lahaayeen maxamed sidoo kale waxaad samaysaan wacyigelin ku saabsan dhanka waxbarashada oo markaasi waalidiinta aad kala hadashaan in waxbarashadu ay muhiim tahay waxyaabaha dib lagula laabanayo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab markii dib loogu laabto soomaaliya in ay ugu horrayso waxbarashada oo qofka haddii uu waxbarto ama ninka dhallinyarada uu waxbarto uu ku anfacayo qoyskiisa iyo weliba sidoo kale markuu dib ugu laabto soomaaliya goobahu ku laabanayo dadka ku sugan marka wacyigelinta qaab nooceed u samaysaan wacyigelinta waxaan sameynaa bil baan ku sameynaa bishii waxaan sameynaa laba wacyigelin baan sameynaa waalidiintii baan u yeerinaa waxaan ugu yeernaa iskuulka xalfad yar baan u sameynaa waalidiinta waxaan u sheegnaa muhiimadda uu leeyahay waxbarashada muhiimadda ay leedahay waxbarashada maaragtay iyadana wadanka la noqdo iyo dib maaragtay wacyigelin maaragtay waxbarashada wanaagga ay leedahay markii wadankii loo celiyo waxaana aan waalidiinta u sheegnaa xero qaxooti in loo joogo any timena la xiri karo waqti walba la xiri karo xerada qaxootiga ee dib loo noqon karo markii dib loo noqdo faa'iidooyinka lagala noqon karo xerooyinka inay tahay waxbarashada iyo dib u dhiska dalka ee soomaaliya waayo qof walba haddii xerada la xiro wuxuu rajeynaya inuu dib ugu laabto meelii uu kasoo qaxay marka waalidka waxaan u sheegnaa inay uga faa'iideeyaan maaragtay maaragtay ilmahooga ay uga faa'iideeyaan inay waxbarashada ay ka faa'iidaystaan si hadhow markii ay dhacdo in maaragtay qaybta repatriation ama dib u laabashada soomaaliya ay dib ugu laabtaan ay maaragtay uga faa'iideeyaan bulshada ay u noqonayaan ayna uga dhaadhiciyaan wanaaga uu leeyahay waxbarashada maaragtay community development aspectna ay ugu sameeyaan ama ama horumarinta bulshada ay ugu sameeyaan bulshada ay dib ugu laabanayaan ee soomaaliya wacyigelinta kale aan sameynana waxay tahay waalidiinta iyagana si maaragtay ay uga faa'iidaysan lahaayeen ardayda maadaama ardayda weli intii targetkii aan lahayn aana gaarin sidaan maaragtay iyagana ardayda ay ugu dhiirigelin lahaayeen maadaama arday badan ee iskoolada ka baxeen ay maaragtay iska bada mundaynahayaan qaarna ay ku biireen kuwa ee muqadaraadka sida xun oo isticmaalo ay ku biireen marka iyagana waxaan u sameynaa wacyigelin waalidkaan u sameynaa wacyigelin qaabkii maaragtay ay counseling ugu sameyn lahaayeen ama ay ugu wacyigelin lahaayeen si degan ay ugu wacyigelin lahaayeen ilmahooda ay ugu wacyigelin lahaayeen maaragtay uga saari lahaayeen arrimaha muqadaraadka iyo maaragtay arrimaha kale xun ay ku dhex jiraan waqtiga iyada maxamed waxaa jira dhalinyaro fara badan oo sida aad ka dhawaajisay ka baxay dugsiyada sare xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood markii ay u suroobi weydeen inay helaan deeq waxbarasho sida muqaadaraadka iyo waxyaaba markaasi naftooda aan ku wanaagsanayn sameeyaan marka dhallinyaradaasi qorshaha maidinku jirta iyaga naftooda inaad u qabataan tababaro aad kaga wacyigelineysaan muqaadaraadkaasi sidoo kaleetana aad u siinaysaan wacyigelin fara badan sidoo kaleetana aad siinaysaan fursado dhanka waxbarashada oo bilaasha labaan qabanay laba laba laba waxaan sameynaa tababar labadii tababar aan sameynay waan ku guuldaraysanaa waayo targetkii aan lahayn maana gaarin arday waxaa noo imaatay dhalinyaro dhalinyaro aad u tireer baa noo imaatay tiradii aan rajeynayno nama imaanin marka weli waan dadaalaynaa si tiradaa tira ka badan dhalinyaro aan u helno oo maaragtay aan usii wacyigelino waxaa kaloo aan sameynaa courseska short short courseska ee wacyigelintaan u sameynaa oo shahaadooyin aan ku bixino ayagana aan sameynana wax badanna hadda umaana sameynan ilaa iyo hadda labaatan arday baan u sameynay labaatankii arday way soo fikirhayaan marka iyagana waxaan leenahay kusoo biiraan leenahay insha allah waxaana u sameyn rabnaa oon u ballan qaadna inaan u sameyno scholarshipkii aan sin ama waxbarashadii bilaashka ahayd bilaash macnaha fully scholarshipna mawa partial scholarship inay usoo diirgaraban iyagana iyaga kumana xirin inay soo qortaan arji ilaa waxaan ku xirnay iyaga inay toos maaragtay ugu soo biiraan iyagoona waxba maaragtay arji aan laga rabin ay la imaadeen shahaadooyinkoodii sidaas lagu diiwaangeliyo waxbarashadana ay saas ku bilowdaan mudooyinkii dambe maxamed waxaa hoos u dhacay deeqihii waxbarasho ay siin jireen haydaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab ardayda dugsiyada sare ka baxday oo markaasi macadiyo sida nairobi gaarisa iyo qaybaha kale ee dalka kenya wax ka baran jiray marka fursaddan ma la odhan karaa waxay lafdhabar u tahay islamarkaana ay gacan ka geysanaysaa in dhallinyaro fara badan oo hamigoodu ahaa inay maruun deeq waxbarasho helaan ama goob u dhow gurigooda ay ka helaan way u rumowday riyadaasi axmed riyada way rumowday haydihii markaan la sheekaysano oon maaragtay shirarkooda oo maaragtay shirarkooda aan ka qayb galno ama xafiisyadooda aan ugu tagno annagoo iswaraysanayno ama isweedarsanayno sida maaragtay arrimaha dhalinyarada iyo waxbarashadooda wax looga qaban lahaa iyagoo ka cabanayo inay maaragtay bajadadii ay helayeen ee waxbarashada ay hoos u dhacday annagana taas annagoo fiirinayna ayaa waxaan sameynay scholarship kastaan kuu sheegay aad baana looga faa'iidaystaa waxaana rajaynaynaa kuwa partial scholarshipka aan maaragtay aan hataa awoodi karin insha allah waqti dambe inaan keeno full scholarship inaan keeno si ay uga faa'iidaystaan kuwii kale ay ka faa'iidaysan waayo partial scholarshipka oogana faa'iidaysan waayo danta ama danyarida maaragtay ay markaas ayada ku jiraan marka waxaan leenahay aad baa looga faa'iidaystay waxaana rajaynhaynaa inaan fursadda sii bilaarno si maaragtay dhalinyaro badan aad uga faa'iidaysto waxaan weliba aan aad ugu boorinaynaa gabdhaha maaragtay iskoolada sare boge ee maaragtay la guursaday ee shaqo shaqaynayo weliba shaqooyinka sii wado inay aad uga faa'iidaystaan waayo kuwa aan aadka u raadinayno u tixgelinayna inay ku jiraan marka iyagana waxaan leenahay haddayna dhegaysanayaan ayna maqlaayaan aad ha uga soo faa'iidaystaan fursaddan aad bay ugu furan tahay marka waxaa kaloo sheegaynaa dhalinyarta dhammaan in maaragtay ay soo diyaargaroobaan ayna kusoo diyaargaroobaan siday uga faa'iidaysan lahaayeen fursaddan qaaliga ee usoo dhawaatay ee gurigooda ugu imaada dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii hibadayaal habuurka oo toddobaadkan idinka imaanayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed xasan maxamed oo nin dhallinyaraha islamarkaana hindisay macad ay wax ku bartaan dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana macadkan isla xeryaha ka hirgeliyey gaar ahaan xerada xagardheer barnaamijka hibadayaal habuurka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijka wuxuu idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono nabadiin
barnaamijka hibada iyo hal abuurka axmed nuur maxamed yogol ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa xalay dib ugu soo laabatay waddada guusha kadib markii ay garaaceen kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku booqdeen united ayaa xalay guushaasi gaartay iyadoo toddobaadkii hore ay guuldarro xanuun badan kala soo kulantay kooxda liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen taasoo shan gool iyo waxba uga badisay kooxda tababare oliganer solsha ayaana saddex iyo eber xalay ku garaacday kooxda tottenham waxaana guulasha u kalaliyey xidigaha kale ah ronaldo cavani iyo rashford guushii xalay ee kooxda manchester united ayaana la sheegay inay cadaadiska ka yarayn doonto tababare oliganer solsha oo warar soo baxaya ay sheegayeen in loo qabtay keliya kulamada soo socda haddii uu doonayo inuu shaqadiisa sii joogo kooxda united oo loo tiriyo tan ugu guulaha badan gudaha ingiriiska ayaa hoosu dhaceeda uu soo bilowday sanadkii markaas oo uu shaqada ka fadhiistay tababarihii guulaha ugu tirada badan la gaaray kooxdaasi ee sir alkis ferguson kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay saddex iyo eber ku garaaceen kooxda newcastle united chelsea ayaana xalay saddex dhibcood oo nadiif ah ku qabatay horyaalka ingiriiska kooxda liverpool ee kubadda cagta oo chelsea ay isku dhibco ahaayeenna waxaa taaka u dhigtay kooxda braton oo laba guul iyo laba guul ay ku kala baxeen kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxay labii eber uga badisay kooxda lester city kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga ee manchester cityna waxaa garoonkooda itixaad ku garaacday kooxda crystal balas kulankan ayaa loo malaynayay in kooxda manchester city ay si fudud ku badin doonaan kooxda southampton waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee watford kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya norwich iyo lidis ayaa isku aadan aston villa iyo westahamna oo is arki doonaan dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sereaga ayaa la ciyaaray iyadoo atlanta ay labiiyo laba isla dhaaf waayeen kooxda lazio verona waxa ay labiyo hal uga badisay kooxdii weyneed ee yuventus halka torino ay saddex iyo eber ku garaacday kooxda samdoria kulamada kale ee ka tirsan sereaga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha inter milan iyo udonesa fiorentina iyo spesia genowa iyo venesia sisolo iyo emboli salentana iyo napoli halka kulanka ugu adag uguna dambeeya uu caawa dhex mari doono kooxaha roma iyo ac milan horyaalka laliga ee dalka sbainna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda real madrid ay labiyo hal uga badisay kooxda elja sevilla waxa ay labiyo eber ku garaacday kooxda osasuna valencia waxa ay labiyo eber ku garaacday kooxda villareal halka barcelona ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda kale ee deportivo alves kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa galabta iyo caawa la kala ciyaari doonaa kooxda kadis ayaa ku aadan kooxda kale ee real mayorka atlatico madrid oo difaacanaysa horyaalka loo tartamayo oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteenna waxaay la ciyaari doontaa real batis gataaf iyo esbanyol ayaa isku aadan halka kulanka u dambeeya kulamada caawa uu dhex marayo kooxaha real sociedad iyo atlatico balbao wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab markana dhinacii heesaha codka ah nimcaan hilaac
Cause gave you
codka macaan ee nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac wuxuu gabogabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo ilaa afarta galabnimo